xukuumadda washington ayaa lasoo warinaya inay xayiraado dhanka socdaalka kusoo rogayso ilaa soddon iyo lix dal oo ay ka mid yihiin dowladaha etoobiya iyo jabuuti ee dhaca bariga qaaradda afrika war qoraal oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa lagu sheegay in mas-uuliyiinta shacabka soddon iyo lix dal lagu mamnuucayo inay isu safraan dalka maraykanka war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaan lagu xisin sababta xukuumadda washington dalalkan ugu mamnuucayso inay dalkeeda usoo safraan xogaha qaar ay waxay tilmaamayaan in warqadda uu soo saxiixay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka lagu sheegay in dalalkan laga rabo inay buuxiyaan shuruudaha uu maraykanka usoo bandhigayo haddii ay diidaan laga mamnuucayo safarada maraykanka dowladda maraykanka ee waxay kolsii horeysay dalkeeda ka mamnuucday shan iyo labaatan dal oo ay ku jiraan kuwa afrikaan ah kuwaasoo ay ka mid yihiin soomaaliya eritereya etoobiya suudaan iyo kuwo kale oo dhaca qaaradda aasiya